بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين والزموا جماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة واعلموا رحمكم الله أن من صفات عباد الله المؤمنين أهل الجنة المداومة على الأعمال والطاعات walaalayaal waxaynu ka nimi bishii khayrka badnayd ee camallada badan aynu ku dhex jiray maantana khudbaddeennu waxay ku saabsan tahay munaasibna ay tahay inaynu isku baraarujinno intaynu nool nahay khayrka inaynu joogtayno oo aynaan jarin halkaana aynaan kaga hadhin camallada walaalayaal khayrka ah faral iyo sunnaba in la joogteeyo oo la hagaajiyo oo qofku ilaa uu ka geeriyoonayo uu ku dadaalaa oo arrin aada u muhiim oo loo baahan yahay waana mid fadaa'il iyo khayr badan leh sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa markuu sifaynayay dadka mu'miniinta ah ee jannada galaya wuxuu rabbi yidhi ila almusalliin aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun kuwa tukanaya mooyaane kuwaasoo salaadooda daa'imsan oo joogtaynaya waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waxaa loo jeedaa dadka salaaddii kaamilka yeelaya ee dhammaystiraya wa kadaalika gudashadeeda iyo tukashadii joogtaynaya marna aan jar ahayn marna aan la iman ahayn wa kadaalika naqsiga iyo wixii salaadaasi dhantaalayana ka ilaalinaya kuwaasi sifaadkooda taasi ay uga horrayso waxaa rabbi yidhi ulaa'ika fii jannaatin mukramuun kuwaasi ayaa jannooyin ilaahay jalla wacalaa maalinka aakhire uu ku casuumaya sidaasoo kale ilaahay jalla wacalaa ambiyada iyo dadkii wanaagsanaa wuxuu u dardaarmay intay nool yihiin inay acmaasha wanaagsan iyo cibaadada ilaahay jalla wacalaa joogteeyaan wuxuu rabbi yidhi isagoo ka warramaya nebiyullaahi ciisa calayhi salaam wa awsaanii biasalaati waazakaati maa dumtu xaya allah wuxuu i amray oo si adag uu ii amray ee salaada iyo zakada inaan ogo o aan la imaado maa dumtu xaya in alla inta aan noolahay nebi maxamedna rabbi waxa uu ku soo dejiyey wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin caabud rabbigaa ilaa geeridu ay ku imanayso yaqiinta oo geerida looga jeedo halkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa ayuha almuslimuun qofka muslimkaa inta miyirkiisa iyo xuskiisu uu joogo naftuna ay ku jirto in looga baahan yahay cibaadadii inuu ku dadaalo oo uu joogteeyo kolba sida uu kari karaayo ula yimaado sida rasuulkeenna sharafta la yidhi mar kale calayhi asalaatu wasalaam salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastaطic facalaa janbin ilaahayna jala wacalaa camallada wuxuu ugu jecel yahay kuwa la joogteeyo ee haba yaraadaane laakiin qofku uu joogto ula imanayo waina axaba alacmaali ila allahi maa duwima calayhi wain qalla sida rasuulkeenna sharafta la yidhi calayhi asalaatu wasalaam allah camallada wuxuu ugu jecel yahay ka la joogteeye ee qofku aanu jarjarin ee aanu ka tegtegin haba yaraada hadduu doono walaalayaal rasuulkeennaynu ku dayanayna sala allahu calayhi wasalam ee aynu jecelnahay maalinka aakhirana safkiisa in laynagu daro aynu doonayno camallada aada iyo aada buu u joogtayn jiray tusaale ayuu inoogu ahaa amarada rabbigii inuu fuliyo iyo camallada iyo khayrka iyo daacaadka inuu joogteeyo waxay tidhi xaaskiisii ummi lmu'miniina caaisha radia allahu canha kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama idaa camila camala ahbattah dhaqanka rasuulka iyo caadadiisa waxay ahayd markuu camal sameeyo wuu joogtayn jiro wuu sugi jiroo kamuu tegi jirin lafdi kalena waxaa ku soo arooray wa kaana aalu muxamadin idaa camiluu camala ahbatuuh sidaa awgeed mar haddii rabbi qur-aanka ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofka muslimka ahi si fadaaishaa uu u helo jannadana uu u galo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu ugu daydo ilaahayna jalla wacalaa uu jeclaado waa inuu waxa weeyaan camalka joogteeyo haddii aada joogtayso cibaadada iimaankaaga ayaa kordhaya waayo iimaankeennu wuu kordhaa waanu naaqisaa wuu yaraadaa iimaanku waxyaabuhu ku kordha waxa kowka a daacada ilaahay jalla wacala mar kastood ilaahay xusto tukato wax sadaqadaysato qur-aan akhrido khayr kale aada gudato iimaankaagu kor buu u kacayaa wuu badanayaa waxaa kaloo aada ku heli doontaa cibaadada haddii aada joogtayso khafladda inaad ka badbaaddo aada ka fogaato waxaa loo yaqaano khafladda iyo mooganaanta ilaahayna jalla wacalaa uu addoomihiisa faray inay iska ilaaliyaan ee rabbi yidhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wa duuna aljahri min alqowli bilguduwi walaasaal walaa takun min alghaafiliin rabbigaa xus oo wax alla wixii ilaahay ku xasuusinayee dikri iyo cibaadiyo khayra la kaalay gelin hor iyo gelin dambaba kuwa khaafiliintaana ha ka mid noqon ee cibaadada ilaahay iyo dikrigiisa moog ee wax kale ku mashquulsan ee wax kale kusii jeeda xadhigga ilaahayna jalla wacalaa jaray haddii kolkaa aada had iyo jeer cibaadada joogtayso aada ku dhaganaato khafladdaana waad ka badbaadaysaa ilaahayna jalla wacalaa weliba wuu ku jeclaanayaa waa arrin kaloo iyaduna aada u weyn walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibbah addoonkaygu kama zuulo inuu sunnayaasha iigu soo dhowaado kala duwan ilaa aan ka jeclanaya baa rabbi leeyahay jalla wacalaa weliba waxaa kaloo iyaduna bushaaro iyo hamaro iyo midho aada iyo aada u cajiiba ah haddii uu jiray camal wanaagsan oo aada joogtaysaa dabadeeta aada ka safarto safar awgii aada ula iman kari weydo ama aada xanuunsato oo xanuun daraaddii aada ula iman kari weydo ajarkiisii iyo abaalkiisii waa lagu qorayaa isagoo weliba dhammaystiran ida marida alcabdu aw saafara kutiba lahu ma kana yacmalu muqiima صaxiixa xadiidka bukhaari wariyey ee صaxiixa ah ayuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sidaasi ku yidhi walaalayaal mar haddii sidaa ay tahay waa inaynu acmaasha joogtayn oo bisha rabadaan aynaan ku daynin khayrkii badnaayee la samaynayey sidaasoo kale khaatumada ayaa kugu wanaagsanaanaysa oo had iyo jeer haddaad khayr caado ka dhigata had iyo jeer ood khayrkaasi ku dadaasho oo aad aada iyo aad midigta ugu qabato waxaa la rajaynayaa adigoo haysto oo wada inay naftu kaaga baxdo geeridu ay kuugu timaado rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayh addoon kasta waxaa lagu soo saarayaa wixii uu ku dhintay qofkuna wuxuu had iyo jeer ka agdhow yahay ee uu jecel yahay ee uu afka aada iyo aada uga sheego uurkana uu ka jecel yahay inuu ku dhinto ayaa la filayaa walaalayaal camaladii khayrka ah ee kala duwanaa iyo aynaan halkaa ku jarin waxaa kaloo markaa inaynu camallada joogtayno inagu caawinaysa oo inagu kaalmayn karta inaynu garanno camalku aynu joogtayno wanaagga iyo midhaha fiican aynu ku goosanayno adduun iyo aakhiraba iyo khaatimo xumaanta inaynu ka baqanno qofka mu'minkaahi wuxuu aada iyo aada uga baqanayaa inuu khaatimo xumaysto oo marka geeridu ay timaaddo ama wakhtigiisu soo dhadhow yahay karkaarka uu weydaarto taasaa kolkaa ku xambaaraysa had iyo jeer khayrka iyo daacada ilaahay inuu aada iyo aada ugu dhego sidaasoo kale albay'atu saalixa deegaanta wanaagsan dad wanaagsan oo aada ku dayato oo khayrka isu kaashataan oo xagga wanaagga isu kaalmaysataan waa inaad had iyo jeer ku dhex jirto oo dadka ahlu sharka ah iyo dadka khafladaysan iyo kuwa bilaa cibaadada ah aada iskaga durugto sidaasoo kale cibaadadii waa inaad inaad kari karaysa qabsato aada kala timaado oo camal fara badan fara badan oo aada u badan ood mar la timi oo dabadeeta jartay waxa ka wanaagsan camal camal kooban oo aada joogtaysay ayaa ka wanaagsan markaas si aanad hadhow uga daalin ama aanad u kari waayin kolka hore ha isku badin camal kooban cibaadaadka guud ahaan oo aada awoodaysood joogtayn karaysa la kaale ilaahayna jalla wacalaa bari oo kaalmayso waayo ilaahay baa jalla wacalaa kuu fududayn kara kuna waafajin kara sidaa awgeed baa saxaabigii qiimaha badnaa ee mucaadi ibnu jabal la odhan jiray xadiidkii saxiixa ahaa wuxuu rasuulku ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waan ku jecelay mucaadow salaad kasta dabadeeda ha ka tegin inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waa inuu qofku ducada iyo kuwa la midka akhristo isagoo ilaahay ku baryaaya macnaha ay leedahayna dhuuxaya weliba wakhtiga la akhriyaya waa inta aan salaada faralkaa laga bixin marka ataxiyaadkana la akhriyo rasuulkana lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam ducooyinkaa laga dambaysiinaayo ayaa waxa weeye lagu daraya ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeenana ilaahay jala wacalaa ha dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamadi wعalى alihi waصaxbih slama tasliima kaiira walaalayaal camaladii bisha rabadaan aynu la soo qabsannay waxaa ka mid ahaa soomkii soomkii faralka ahaa haddaynu ka nimi ee kii sunnaha ahaa ayaa taagan waxaana marka rabadaan laga yimaado ay tahay qofka muslimka ah inuu uga horraysiiyo lixda maalmood ee fadliga fadliga badani ku soo aroore bisha shawaal laga soomayo marka horta lixdaa maalmood qofkii soomayna waabu soomay kii kalena kii wadaanaha dhammaystiro kii aan weli bilaabinina ha go-aansado inuu la yimaado lixdaasi cisho baaraka allahu fiikum waayo xadiiskii waynu wada garanaynaa saxiixa ku yaalay qofka rabadaanna sooma lixdaa cishana ku daraa inuu sanadkii oo dhan soomay ayuu waxa weeye la mid noqonayaa soomka sunnaha ah markaa lixdaa cisho laga yimaado baaraka allahu fiikum hadduu qofku awoodayo inuu maalinna soomo maalinna afuro ayaa ugu fadli badan waa soomkii nebi daawuud calayhi salaam taa qofku haddii uu hoos uga dhaco waa inuu markaa bishii saddex cisho ka soomo jimcayaasha iyo khamiisahana uu soomo jimcaya waxaan leeyahay ithniinta maalinka la ydhaha alithnain iyo maalinka khamiistana waa inuu soomo labadaa cisho soomkooda axaadiis gaara ku soo aroortay oo badan bishiina saddex cisho waa inuu ka soomo haddii intaa qofku uu la iman kari waayo bishii saddex cisho oo keliya inuu ka soomo waa inuu ku mitido saddexdaasi aanay sinaba uga tegin weliba saddexdaasi ayaamulbiidka inay noqdaan baa fiican maalinka saddex iyo tobnaad afar iyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad axaadiis baa ku soo aroortay haddii saddexdaa cisho ay u suuro geli weydana bishii saddex cisho oo maalmaha kale ka mid ahun inuu soomo ayaa waxa weeyaan markaa lagama maarmaana sidaasi ayaynu markaa u wadaynaa rasuulkeennana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam sawmu shahri sabri wa halaathati ayaamin min kulli shahrin tacdilu sawma dahri qofku bishaa la ydhaahdo bishii sabirka ee ramadaana inuu soomo koob iyo tobanka kalena bil walba saddex cisho uu ka soomaa sanadkii oo dhan inuu soomay ayay u dhigantaa baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixa waa inaynu ku camal fallo o aynu ku dadaalo jazaakum allahu khayran dad fara badan ayaa ku dadaala waa dhiirigelinaynaa waa inaynu u ducaynaynaa ilaahay ha ka aqbalo ilaahay jalla wacalaa inta ku dadaasha ha ka aqbalo inta kalena ilaahay jalla wacalaa ha u fududeey waxaan walaalayaal khudbadda ku khatimayaa sidaasoo kale salaadii taraawiixdii habeenka ramadaanta aynu tukan jiray intaa kumay dhammaan salaatuleyl baa jirta koob iyo toban ragcadood oo dhaadheer tuko haddii ay kuu suuro geli weydana tiro kala dhiman tuko oo waxa weeye witriga ugu yarana ka tegin witriga ragcad baa ugu yar saddex baad la iman kartaa shan baad la iman kartaa toddoba sagaal koob iyo toban ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam la iman jiray marka wakhtigeeduna waa salaada cishaa'i marka la tukado wixii ka dambeeya ilaa inta aan waaga dambe dilaacin adaanka hore xataa haddaad kacdo o aada iska tukato waad heli kartaa inta aanad seexan haddaad tukato waad heli kartaa habeenkii saqda dhexe haddii aad kacdo waad heli kartaa aynu ku dadaalo walaalayaal habeenku inaanu inagu dhaafin witri la-aan habeenka aada xanuun dartii u kici kari weydo ama ay hurda kula tagtana qallee sidii rasuulku samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo koob iyo tobankaa ragcadood habeenka rasuulka cudurdaar ay ku dhaafto maalintii gelinka hore ayuu laba iyo toban ragcadood tukan jiray sidaa markaa waa inaynu ugu dadaallo wixii kale khayrana aynu joogtayno aynu ku dadaallo walaalayaal safar baynu ku jiraa waynu wada ognahay sahayda aynu hagaajisanno oo aynu aada uga fikirno oo yaanay sahaydu waxa weeye yaynaan dhayalsanin jazaakum allahu khayran ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeenna ilaahay ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghinaa sala allahu calaa nabiyina muxamed